waxa isku yimid waxa ahayn dadkii dastuurka hadda loo idmaday weeye waa baarlamaanka federaalka iyo baarlamaanada dowlad goboleed meeshaas waxaa ka maqan gobolkii baraandir waxa weeye kuma jirin dadkaa ka soo qayb galay sababtoo ah bal marka hore waxay ahayd inta howlahan ku magacaaban inay isku timaado waxaa leeyay ninkii intuu geeda tiriyey yaa ka tegi geeda ma tirin ninkii yidhi dastuur iyo nidaaman ka shaqayna oo gobolka baraandir lagu dari maayo waxaan ku casumaynaa guddoomiyaha iyo mas-uuliyiinta gobolka iyo shacbiga reer muqdishowba fadhiga u horeeyo soo socda inay kaalintooda ka qaataan oo ay soo dirsadaan dadkii taladaas wax uga ogaan lahaa mar hadday ahayd dastuurkii maadaama hadda uu qabyo yahay oo la yidhaah waa ku meelgaara ha la qabyo tiro haddii waxaa lagaba maarmaan ah cidda wax ka qabyotiraysa inay gobolka baraandir ka mid tahay gobolka baraandir inta uu ka maqan yahay xuquuqda uu ku leeyahay hay-adaha qaranka uu ku leeyahay inta ay maqan yihiin waxaa maqnaanahaya midnimo waxaa maqnaanahaya wadajir waxaa maqnaanahaya amni kalsoonida waa maqnaanaya waa in meeqaankiisa meel cad oo bulshada soomaaliyeed iyo bulshada muqdishow ay og yihiin waa in la dhigaa oo laslog